asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada sancloud somaali radio waa raadiyaha soomaalida magaalada sancloud oo aad ka dhegaysataan shabakadda aanu ku leenahay internetka waxaana idiin hoostigaraynaya barnaamijkan aad dhegaysanaysaan maanta aniga oo ah axmed cabdi waxa uunu ku saabsan yahay bal xaaladaha siyaasadda waddankan maraykanka qaas ahaan degmadan aanu degannahay ee strins county ama gobolkan minnesota waxaa dhowaan ka dhacay kulamo aanu ka qayb galnay aniga iyo cabdulaahi kulane oo ka dhacay magaalada st cloud kuwaasoo ka kala dhacay maktabadda librariga ama st cloud library oo ku yaala magaalada st cloud iyo sidaasoo kale xarunta widney center waxaan ka wareysanayaa cabdulaahi oo isaguna ahaa dadkii ka qayb galay kulamadaas bal in uu mujtamaca soomaalida ee ku dhaqan magaalada la wareego cabdulahi kusoo dhawow secloud somaali radio barnaamijkan oo ah ogeysiinta ogeysiiska iyo wacyigelinta bulshada soomaalida aanu hadba wixii magaalada ka jira aanu ku wargelino bal waxaad iga warantaa miitinkii aad ka qayb gashay ee ka dhacay librariga ama maktabadda yaa kasoo qayb galay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wanabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin axmed waad mahadsan tahay casuumaddan adigu casuumtay idaacaddan st cloud somaali radio waan idinkugu mahadinayaa furitaanka idaacaddan waa idaacad muhiim u noqon doonta wacyigelinta ummadda soomaaliyeed kana ha qabtiri doontaa barnaamijyada muhiimka ee ka socda degmadatan haddii aan dib ugu noqdo barnaamijkii aan ka qayb galay waxaa kasoo qayb galay town hall meeting wax layihahdu ahaa waxaa kasoo qayb galay mayorka magaaladan st cloud mayor dave gals waxaa kasoo qayb galay labada degmadan senate district fourteen dadka laga doorto ee kale ah john peterson tima oo district fourteen b ah iyo zak dhowr district fourteen a ah iyo zak dhowr holt oo ah district fourteen b saddexda mudane ee laga doorto magaalada tan iyo ereada tan district fourteen la dhahayo oo ah hoseeya aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolkan minnesota barnaamijka lagaga hadlayana wuxuu ahaa ishuuyada ka jira iyo biiliska iyo sharciyada yaala aqalka minnesota ee muhiimka oo ummadda marka waxay ahayd public hearing waxaana daadihinayay barnaamijka maayarka magaaladan mayor dave gals intaas ayuu ah
cabdulaahi waxaa ii sheegtay miitinkan waxaa kasoo qaybgalay duqa magaalada david iyo laba nin oo iyagu xisbiyada ka xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga republican ka socday waa maxay ulajeedada miitinkan waxaa kasoo qaybgalay sidaasoo kale mujtamaca ku dhaqan agagaarkan ama degmadan waa maxay waxyaalaha lagaga hadlayey ee markaas miiska saaraa oo ku saabsanaa miitinkan kulankan waxyaalaha lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa iishuuyada hadda ka jira biilasha yaalla stateka oo hadda diyaarka ah in ay dadka waxay ka qabaan laga wareysto saasuu muhiimadu ahayd oo wax layihahdo ay gaaladu dhahaan public input oo public hearing ay dadku dhegeystaan dadka matala ummadda ay dhegeystaan waxyaalaha concerniska ay ummaddu qabto waxaa ka mid ahaa biiliska laga hadlayay biiliska laga hadlayay biilka hadda yaalla uu ka mid yahay minimum wage increaska in la kordhiyo inta lagu shaqayn karo ugu yar waad ogtahay statekan inuu hooseeyo biil minimum wagekiisu marka kor in loo qaado biil ah ayaa yaala oo ah minimum wageka lacagta uu qofka shaqaalaha qaadan karo ugu hooseysa ugu yara qaadan karo lacagta ugu yara qaadan karo qofka shaqaalaha oo saacadda ku shaqeeya ha seven point twenty five baa laga yaabaa hadda inay ku shaqeeyaan dadka badankood hoteelada iyo maqaaxyada ka shaqeeya marka in la kordhiyo la yidhaha seven point twenty five waxba ma deeqdo qofkiina kuma noolaan karo biilashiis kuma bixin kara in la kordhiyo kaasoo wuxuu ahaa barnaamijyada barnaamij kamid oo laga hadlay waxaa laga hadlay waxbarashada dhaqaalaha in loo kordhiyo waa laga hadlay marka budgetkana waa laga hadlay oo budgetkan hadda oo sanadkan stateka waad ogtahay isagana dood kulul ayaa ka taagan governorka ama gobernatoraha gobolka minnesota wuxuu soo bandhigay budget budgetkaasna isagana dood kulul ayaa ka taala waxaa kaloo laga hadlay waxa waaye issueska uu ka mid yahay gay marriage iyo iyo iyo iyo guurka dadka isku isku isku isku nooca ah oo ay hadda minnesota qalqaalinayso laftirkeedu legislationkeedu inay inay iyaduna geeyaan oo isagana oo dood kulul baa ka jirta isagana marka isagana waxyaalihii laga hadlay ayuu ka mid ahaa saddexdaa waxyaalood baa igu muhiimsanaa cabdulahi waxaa laga yaabaa soomaalidu inay nala yaabaan markaad tiraada gay marriage laakiin waxaa dhacday meel dhaweed ama aqaan inaad ku aragtay internetka gabar soomaaliya oo la sheegay in lagu xiray california markii ay dishay islaan saduhdeeda gabadhan waxaa la yidhahdaa neerskayd soomaalida ahayd waxay saaxiib lahayd gabar kale oo u dhalatay waddankan maraykanka marka waxaan u malaynayaa soomaalida naftigeeda arrintan aad ka hadashay inay bataaban doonto su-aashaan jeclaha inaan ku weydiiyo waxa weeye arrin aad adigu naftigaaga ka hadashay baa jirtay oo aad dadkii codka ka dhiibtay aad ka mid ahay oo aad ka hadashay dadka lacagta ay ku shaqeeyaan in ay aada u hooseyso waxaad marka cudurdaar uga dhigtay haddii la kordhiyo dadka lacagta ay ku shaqeeyaan dadka waxay ka maarmi karaan lacagaha ay dowladda ay ka qaataan sida waxaa tusaale ahaan ama ha noqoto cuntada lacagta loo siiyo food stamka ama lacagta guryaha lagaga caawiyay ama guryaha loo inkamka waxaa tiri aad ku andacotay adiga dadka ka mid a ah hadlay aad ka mid ahayd haddii dadka loo kordhiyo lacagaha ay qaataan way ka maarmi doonaan inay ku tiirsanaadaan dowladda waa mahadsan tahay axmed aniga horta cabdulaahi ahaan waad og tahay inaan involve gareeyo aada uga qayb qaato arrimaha siyaasadda ee degmada tan meel kastoo siyaasad laga hayana waan kaga hadlaa arrimaha soomaalida waad og tahay dadka ku shaqeeya minimum wageka ama lacagta yar ee toddobada dollar ah waa dadka soo galootiga waddankan soo galay meelahay ka shaqeeyaanna waxaa ka mid a hoteelada waxaa ka mid a maqaaxiyada
warshadaha hilibka iyo warshadaha hilibka iyo meelahaasoo kale iyo warehouseska marka lacagta lagu qaato waa lacag yar dadkii ma anfacayso marka inay guriga keladiis isaga baxshaan wax cunto miiska ku saartaan oo ilmihii ku biishaan waxbarasho isaga baxshaan baabuur ku kuraystaan ay productive citizen ay ku noqdaan ma anfacayso marka sidaa la adligeed maadaama ay dadka isku filnayn baa dowladdu meelo kale ka kabtaa waxay ka kabtaa guryaha waxay ka kabtaa cuntada waxay ka kabtaa waxyaalahaasoo kale marka doodaydu waxay ahayd idinka waxaad diidan tihiin not necessarily inay kulligood diidanaayeen in haddii ilaahay idinkeeda leeyahay dadka loo kordhiyo minimum wageka laakiin waa inaad ogaataan in ay si kale dadka lacagta kaga soo gelayso dowladdii oo kaga soo gelayso xagga subsidized housing oo kaga soo gelayso xagga cuntada food stamping oo laga yareeyo marka dadkii in la dhiirigeliyo la dhiirigeliyo in ay ay ay shaqadooda ay ku filnaato oo lacag fiican ay ku helaan ay ku qaataan oo kaga maarmaan gacan horsiga intaasaa muhiima ta kale waxay kaloo ka anfacaysaa ilmaha inay role model ay u arkaan waaridkood waaridkood oo shaqaysanayo waxay ku shaqaysteen wax ku anfacahaya ama wax isaga bixinaya ama guri isaga bixinaya oon gacanta horsanay markay arkaan ayagiina inay noqdaan okay aniga aabahay baan ku dayanaya ama waalidkay baan ku dayanaya waxbaan qabanaya waxaa kaloo ka anfacaysaa caafimaadka xagga ilmaha waxaa kaloo ka anfacaysaa emotionka iyo niyadda dadka ayay ka anfacaysaa markii waxa waaye markaad shaqayso oo lacag yar aad ku shaqayso lacagtaa yartaa ee aad ku shaqaynayso hadday ku anfici weydo dee shaqadii moral uma helaysid shaqadii moral uma helaysid marka waxyaalihin ku andacoonaya waxyaalahaasaa ka mid ahaa dee inkastoo laftigayga layla dooday oo de waad waad ogeyd in dood meesha ka taagnayd maadaama ay ay ay dadka ku shaqeeya minimum wageka toddobada dollar iyo waxa ka mid iyo wax ka yarba ay yihiin dadka soo galootiga dee aniga unbaa dee qabsanaysa inaan u doodo waayo haddaan adigu miiska imaan dugada miiska imaan cid kuu doodaysa lama arko waa waxyaalaha aan ku waaniyo dadka liirariska soomaalida in meelaha wax lagu qaybsanayo oo lagaga hadlayo arrimuuraha muhiimka u ah ummadda iyo masiirkeeda inay yimaadaan oo ay dhinacooda ka qabsadaan haddaysan saas samaynna hadda nin isagii aan ku shaqaynayn lacagtaa hoose yartaa adiga kuu doodi mayo kuu doodi mayo lamey waa inuu og yahay inaad wax dooran karto oo berri haddii waxaase iyaga anfacaya aadan u qaban oo aadan ka hadlin ama aadan wax ka qaban uusan berri ku dooranayn b inuusan imaanayn meeshii uusan hadlaynin oo qarqarka haysan taladii labadaaba midma haddaysan nacayn haddee waxaa la yidhi soomaalida ku maamaadaa nin aamusay habartiba qadisay qof la doortay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana waxyaalaha aanu jecelnahay haddii ilaahay idma dadka soomaalida ah inaan ka dhargino annagoo uga soo warrami doono kulamada magaalada ka dhacaya iyo waxyaalaha dadka hadba arrimaha taagan ee markaa laga hadlayo cabdulaahi waxaa jirta arrimo waxbarashada ahaa ilaa heer jaamacadeed ilaa heer dugsiyada hoose oo iyagu naftigooda mar walba dadka qarashka ama dowladdu ay ku xisaabtanto dowladda iskuulaadkan ay bixiso heer jaamacadeed iyo maxaa nooga sheegi kartaa waxyaalaha waxbarashada xaggeeda oo kulankii hore lagaga hadlay inkastoo kulankii dambe aan u malaynaya qaas ahaan inuu waxbarashada u qaas ahaa maxaa kulankii hore lagaga hadlay
kulankii hore waxaa lagaga hadlay waxbarashada iyo in budgetkan uu stateku uu hadda la kordhiyey muddo shan iyo labaatan sano markii ugu horreysay la kordhiyey ay tahay oo dhaqaalaha loo kordhiyey iyo qarashaadka lagu bixinaya xagga waxbarashada waxaa la kordhiyey state grantska waxa la dhaho ilmaha jaamacadda la siiyo waxaa la kordhiyey k tolf midka la dhaho dugsiyada dhexe dugsiga hoose ilaa dugsiga sare ee dhaqaalaha lagu baxsho la kordhiyey taas si loo kordhiyana waxaa qasab noqotay in revenue wax la yidhaahdo ama dakhli la helo dakhligana haddee lagu kabahayo waxbarashadii lagu kabahayo waa in meel laga hela sidaasa waxay keentay in la kordhiyo canshuurta la yidhaahdo selstaxka oo selstaxka uu soo bandhigo governorkan in la kordhiyo selstaxka oo ah waxtaad wax soo gadato oo ka badan boqol dollar aad expendi garayso ama aad qarash garayso boqol dollar wax ka badan markiiba in selstax lagu saarayo oo canshuur saaran waxaas aad gadatay si loo kabo waxbarashada xaggeeda waxbarashadana waxyaalaha axmedow muhiimkaa weeye waa number one indicator waa waxyaalaha ugu horeeya oo ku tusinaya in haddii ilaah idinkeeda leeyahay ay qofku ku guuleysto noloshiis maraykanka haddaad aad joogto waad og tahay maalinkiina waa aniga ka sheegay maalinkii dambena waa aniga ka hadlay meelo badanna waan kaga hadlaa waxaa jirta research ay sameyneyso ay sameysay statekan california la dhahayo oo ah in ay fiiriyaan waxbarashada heerka ay la eg tahay ardayga third gradeka oo galaaska saddexaad ku jira ha si ay u ogaadaan toban sano gudaheed inta sariirood ay u ballaangarayaan inta sariirood ay u baahan doonaan xabsiyada marka there is a strong correlation between um, third graders achievement and the number of uh, prisoners number of beds they will need in the, in the future for the prisoners waa ogtahay marka qofkii hadduu noloshii ka dhaco waad ogtahay noloshu tartiib tartiib bay u dhacdaa ardaygu markuu galaaska saddexaad hoos u dhaco galaaska afraad inuu kula qabsado way ku dhibaatoonaysa because waxa waaye ardaygu soo joogo laba laba ku dar aan si fiican u baran kama uma gudbi karo laba laba ku dhufo isagoon baran laba laba ka jar laba laba u qaybi ma gaari karo marka hadduu ardaygii si fiican uusan u master garayn basicski oo galaaska saddexaad ama sagaalka labaad iyo wax la dhaho early childhood education uu si fiican u master garayn ma gaari karo ti kale marka siduu dib ugu dhacayo dib ugu dhacaayo marka dambe waxaa dhacaysa inuu galaaska iska fadhiyo isagoo dhagoolaha aakhirkana waxay sababeysaa inuu ardaygii uu layn galo oo si fiican u waxayn waayo uu nolol short kad ah marka waad og tahay axmedow haddii ardaygii marka uusan galaaska saddexaad ilaa galaaska koobaad si fiican uga dhismin waad og tahay research waxay tusinaysaa inay xiriir fiican oo adag ka dhexeeyo dembiyada qofka galahayo iyo xabsiga iyo gelitaankiisa iyo dembigelinta iyo waxaas iyo waxbarashadiisa isku xiran tahay bse qofku hadduu waxbarto nolol fiican buu helaya nolol fiicanna wuxuu ka maarmaya inuu dembiye galo ama si xun wax ku raadsho marka hadduusa si fiican oosa wax u baran waxaa dhacaysa inuu si kale oo khaldan wax ku raadiyo aakhirkana xabsi ku dambeeyo marka marka waa muhiim waxbarashada weliba especially early childhood education waxaa la dhaho inuu qofku uu si qof wanaagsan oo productive uu noqdo marka cabdullah adigu waxaad leedahay markaan hadda dhaqankayagii aan soomaalidu aan eegno soomaalida qofka iskuul ka taga cunuga waxay yaraan jireen waa saaqiday iskuulkiiba ka tegey marka taasina waxay ahaan jirta waxyaalaha dadka badan ay aada u shallaayaan markay iyagoo da-yar iskuulka lagu kari waayo waalidkoodna uu faraha ka qaado uu ka tago wadankan maraykanka waxaa la yihahda ilaa iyo lix iyo toban jir dowladdu waxay ku amartaa waalidka inuu caruurtaasi ay iskuul ay dhigtaan hase ahaatee waxaa jirta daraasado sidaasoo kale la sameeyey oo ah caruurtu hadday ka saaqidaan iskuulka ama ay ku dhacaan fasaladooda inta ay ciyaalka ay yihiin iskuulka hoose dhexe in ay ku adkaanaysa cunugaasi inuu waxbarasho jaamacadeed uu u gudbo ama shaqo wanaagsan oo mustaqbalka uu u helo haddaan usoo gudubno miitinkii maalintii dambe la qabtay miitinka waxaad moodaa inuu aad looga hadlayo waxbarashada waxaana kasoo qayb galay dad badan oo degaanka ah waxaa kasoo qayb galaan u malaynaya kumu ahaa ninkii ka socday dhinaca xagga waxbarashada uu ka hadlayay lacagta qarashka waxbarashada wuxuu ahaa mudane asagana laga doorto district senate district four ee minnesota ee ahna ee jeerka jeerka ama qofka guddoomiyaha ka ah guddiga u qaabilsan aqalka maraykan aqalkan minnesota ee waxbarashada xaggeeda marka waa aqalka education committeega oo buu ka ahaa jeer marka waa nin aada khibrad badan ugu lahaa xagga waxbarashada waana ninka hadda saldhigga u ah inuu biilkan budgetka xaggiisa uu ka draaft garaya dhanka waxbarashada in sababna u ahaa in la siyaadiyo budgetka xagga waxbarashada
waxaa jiray dad badan oo dadka magaalada kasoo qayb galay dadka qaar waxay iskugu jireen dad siyaasada xiiseeya ama xisbiyada sida dimuqraadiga iyo republicanka ka mid a waxaana jirtay arrimo aad mooday dadka inay aada iskugu dhaafsanaayeen waxaa jirtay dad ka hadlay baahida caruurta oo dhan in la eego waxaa jirtay laba qof oo soomaaliya oo ka hadlay luul baa joogtay oo iyada reer sanclora oo ka hadashay sidaasoo kale jaamac oo asagana ka mid ah dadka waxgaradka ama ururada la shaqeeya soomaalida joogay anigii adiga waa joognay waxaa jira hase ahaatee dad ka hadlay oo dadna qaar yidhaahdeen caruurta oo dhan waa caruurteenna barnaamijyada caruurta weliba diversityga ama minority-ga waa in la kordhiyaa xagga baridda luuqadda afka ingiriisiga bal waxma nooga sheegi kartaa hadaladii dadka micnihii qaar meesha yimid ay geysteen waxyaalaha ayd ka tabanayeen waa waxyaalaha maraykanka ku fiican yahay u baahan tahay inaan ka barano annagana axmedo dad kale afkaarta duwan oo kale ideology kale afkaar duwan inay intay meel isugu yimaadaan ay wada sheekaysan karaan oo wada hadli karaan oo barnaamij ka wada hadli karaan haddana aysan dirirayn oo gacanta gacanka hadal uusan jirin laakiin afka si fiican looga dirirayo waad arkaysay nin aan u xaqlinhay xagga conservativeka inuu ahaa ama xagga jamhuuriga waa kii yidhi de ilmaha ilmaheenna ma aha nin walba ilmihiisa asaa asaa mas-uul ka ah isagu waxa kala baxo oo lacagtiisawaxbarashada asagu ha bixiyo asaa ka mas-uulih de waad arkaysa dhanka liberaalka iyo kuwa dimuqradigana waa kuwii lahaa ilmaha dhan annagaa mas-uulka ah annagayna saameynaysaa waxbarashadooda waxay wanaag u taraysaa dadka ganacsatada ah inay helaan dad xirfad leh oo waxbartay xagga kale aqoontana waxbay ka taraysaa wadanka oo tartan buu ka gelahayaa xagga dee amnigana wadankeenii maadaama dadkii ay waxbartaan waxay ka maarmahayaan ka kaaftamayaan si khaldan wax ku raajaan marka dee xaggii nabadgelyadiina way ku fiican tahay marka dhinacyo fara badan ayaguna ka tuseen isaguna wuxuu yidhi now maaha saas qof kaste asaa canugiisa wakiil ka ah cabdulaahi laakiin arrin baa jirta doodda haddaanu dib ugu noqono xagga hadda xagga diinta islaamka qofku marka uu caruur dhalo caruurtiisa adigaa mas-uulka ah markaan anigu dhalo letsay labaatan caruura miyaan aniga aan mas-uul aanan ka ahayn caruurtayda ilaa iyo xad in aan wax mas-uul ka noqdo mas-uuliyaddooda oo aanan odhan cunugii caafimaadkiisa waxaa bixinaysa dowladda shilin walba ku baxa waxbarashadiisa waxaa bixinaya tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadanayaa hadda waalidiinta soomaalida qaarkood marka loo soo diro lacag la leeyahay cunugaaga ma doonaysaa inuu ka qayb qaato barnaamij sportisa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan uma lacag baa lagu bixinaya haa haddaba ma rabo oo ay u dareemaan wax allaale iyo wax lacag ah in ayan ku bixin cunugooda xagga waxbarashada waxaa laga yaabaa caruurta jaamacadaha dhigta oo kale adigu nidkaaga jaamacad baad waddankan ku dhumaysay dadka soomaalida lacag meel uma dhigaan sida caruurtan ajanabiga ama dadkan cadaanka ay ugu ururiyaan lacag miyaan marka mas-uuliyad ay ka saareen waalidka inuu ku taageero cunugiisa lacag dhaqaale waxbarasho si u gashto cunugiisa maadaama uu asaga cunugan dhalay ama ifka keenay
axmed waa mahadsan tahay horta arrin diimeed waa tahay qofka inuu mas-uul ka yahay inkastoo aanan diinta hadda meeshan aanan kaga hadlayn ideyada waxaanu isweydaarsanayna wixii meesha ka jiray waana runta laakiin waxaa jira xaqiiqadii jira labada shay oo labada waxyaalood ay sheegeen labaduba waa run markii si loo fiirsho ilmahaaga adaa mas-uulka ah aday mas-uuliyaddeeda ku saaran tahay midooda waxbarasho iyo midooda mustaqbal iyo midooda behaviorka lagu saxayo adayna waajib kugu tahay inaad si fiican u koriso si fiicanna wax u barto si fiicanna aad u hagaajiso mustaqbalkoodana aad dhisto aday kugu koobantahay laakiin haddana adiga iyo ilmihiiba labadiinaba society a ku dhex jirtaan societygii haddaysan opportunities aysan ka jirin ama aysan ka jirin waxyaalo fursado ah oo waaridkii dhaqaale ku abuuro canugii wax ku taro way adkaanaysaa inuu waaridka keliya ku filnaado therefore waxay noqonaysaa national interest waxay noqonaysaa wadanka waxay u noqonaysaa inay dantiisu ay noqoto inuu dadkii mustaqbalka wadanka u ahaa uu dhiso xagga waxbarashadii ka dhiso the only thing aan kuu sheegaya waxa waaye not only the parents waarta keliya ma aha laakiin wadanka laftigiisa danbaa ugu jirta inay dadku dhismaan oo waxbartaan si ay ula tartamaan wadamada kale waad ogtaa maraykanku hadda aad buu hooseeya saynskii xisaabta xaggeeda marka inay wadanku isdhiso oo dad waxbartay noqdaan wadanka laftigiisa danbaa ugu jirta taas ayadoo la leeyahay haddana dadku waxay baxshaan canshuurta canshuur bay baxshaan dhaqaalahan dadka lagu kabayo waalidiinta lagu kabayo xagee ka timid to dadku un ayagu may bixin ayaga unbaa baxshay ayagii bay dib ugu noqonaysaa marka waxaa waaye dowladdu maadaama ay canshuur qaadatay hadda ciidamada keliya maaha waxa in la gelshaayo waa in dadkii waxbarashadana dhaqaale lagu soo celshaa saas weye marka de entitlementiga horta xaggeeda ah inuu qofku uu aamino in mar walba mas-uul laga ahaado waa waxyaalaha diintu ay ka digto waxyaala xun waay waa dadka soomaalidana aadaan uga digahayaa waxaad ogaataa axmedow dadka soomaalida walaalahay oo dhegeysanayaan u sheegaya mar alla markaad gacantaada wax ku qaato wax lagu siiyo waxaad luminaysaa awooddii qofkii waxaad siinaysaa awood adna waxaad qaadanaysaa kaash qofkii waxaad siinaysaa awood adna waxaad qaadanaysaa cunto annagu waxaan dhihi jirna somalia markaan joogno qofkan waa nustay qof inta la geeyey meel wax la siiyey wax la siiyey qofkay dib wax ma diidi karo somalia waxay tirahdaa af wax cunay af cunay yaa af wax cunay xishooy marka waa xishoonaya qofkii marka in aad wax qaato awooddaa bixinaysaa waad ogtahay nabiga sal ly slam xadiisku waa kii ku yidhi yaddu lculya khayrun min yaddu sufla gacanta kore ee wax bixinaysaa gacanta hooseysa wax qaadanaysa ka cun waad ogtahay nabiyullaahi daa'uud kaana nijaaran wuxuu biruhu ka shaqayn jiray biruhu tum uu ahaa si uu waxiisa u helo waad ogtahay nabiyullaahi muuse waa kii ariga u raaci jiray nabiyullaahi yacquub oo ariga u raacay ijaarana kaga qaatay inuu ariga u raaco kaanahu qawiyun amiin waad ku lahaa waxaan ahay nin xoog lahoo aamin ah shaqaalayso oo kii gabadha ku siiyey waxaa ku siiyey waad ogtahay ambiyadii oo dhan inay soo mareen hasalkaas qofku inuu shaqaysto gacantiisu sharaf ku leeyahay number one qofku wuxuu sharaf ku leeyahay waa inuu gacantiisa ku shaqaysta haddana waxa waaye maadaama aan tax bixino taxkina dadka ay kusoo noqonayso canshuurtii dadka ay kusoo noqonayso hadda inaan qeybteeda iyadana ka qaadan hadday waxbarashada xaggeeda naga kabaysa hadday wax kale naga kabaysa waa muhiim nimankan kale oo hadda ka doodaya waxbarashada ayaan dhaqaalo badan lagu bixin leh laftirkooda waxay rabaan meelo kale inay dhaqaalihii ku baxaan waxay rabaan inay wadooyin ku baxaan waxay rabaan inay ciidamada ku baxaan waxay rabaan inay bisnesyada lagu kaalmeeyo oo lagu kaalmeeyo ganacsatada marka qofna ma laha aniga yaan wax la heyseynin laakiin waxa waaye taaday waxay xumaynayaan toodana waa okay waa wanaajinayaan waxay leeyihin anagu shaqaan abuurnaa dadkan shaqa u abuurnaa hana la siiyo waxaan canshuurta hana laga dhaafo yaan expendin badan la samaynin de dadka kale oo masaakiinta oo ilmahooda iskuullada dhigtaan waxay leeyihin annagana ilmaheen wax bartaan si aan usoo saarno dad iskuullada usoo saaraan dad xirfad lahoo dadka ganacsatada u shaqayn kara cabdullahi aad baad u mahadsan tahay waxaan u sheegayaa daawadayaasha naga daawanaya ama internetka ama naga dhegeysanaya raadiyaha soomaalida ee magaalada sancloud raadiyahani waa raadiye xafiiskiisu ama stationkiisu uu ku yaalo jaamacadda magaalada st cloud waxaan jecelnahay barnaamijyadan oo kale in aanu si toosa usoo dayno annagoo hadda kabacdi bal ama maqal ama muuqaal kulamadaas siyaasadeed ama kulamada bulsho ee ka dhaca magaalada idinka soo gudbin doono maqal ama muuqaal hase ahaatee naga raali ahaada maadaama maanta aanu idinka sheekaynan cabdulaahi waxaan jecelahay inaan su-aasha ugu dambeyso barnaamijka waa iska soo koobaynaa maanta aan jeclaha inaan ku weydiiye waxay tahay xagga waxbarashada waa sheegtay waxaa tiri waa waxyaalaha ugu muhiimsan dadka qofka uu wadankan wax kula qaybsan karo waxaana la yirahda hadda dadka cadaanka ah oo waa lacagta ugu sarreysay sameeyaan dadka eeshiyaanka ku xiga dadka madowba u hooseeya dadka qaarkoodna waxay yidhahdaan sababta keentay inay dadka madowga u hooseeyaan waxaa ka mid ah dadka soomaalida oo aan aqoon badan lahayn marka jiilkayaga soo socda iyo carruurtayada haddii la rabo inay marka wadankan meesha waalidkood maray ay wax ka bedelaan waa inay waxbarashada ku wanaagsanaadaan waxaa jirta hadda waa dhoweyd qoraal laga qoray magaalada sakraad waxay ka mid tahay magaalooyinka aada loo soo dego hadda dadka qaxootigana toos loo keeno waxaa jirta warbixin laga qoray iskuulka talaahi oo ah iskuulka hoose ee ku yaala magaaladan qaar macalimiinta ka mida waxay ka cabanayeen akhlaaqda caruurta dabcan dadkan ay u qaateen inay tahay dadkan cusub oo imanaya oo aadka ugu batay iskuulka macalimiintiina ay ku adkaatay xataa caruurta inay fariisiyaan waxbarashada waxaa kulankii maalintii dhaweyd ka hadlay nin ka mid ahaa boodhka anigu magaciisa hadda ma garan adigaa taqaanid bruce mos bruce mols oo ka mid ah guddiga waxbarashada ee chair wey waa guddoomiyaha waa guddoomiyaha aadna cilaaqaad ula lebaan u malaynayaa communitiga soomaalida ah waana district hadda sideed boqol bay gaarayaan sida laygu yiri caruurta ilaa waxbarashada kun ba hadda lagu sheegay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo ama aad uga nooga warrantid waa maxay muhiimiyad intee la-eg bay ku leeyihiin waalidka soomaalida ah kaas ahaan inay ka qayb qaataan waxbarashada caruurtooda ay hubsadaan cunugooda inuu akhlaaq wanaagsan iskuul ku joogo waxbarashadiisa heerka ay tahay inuu cunugiisa la socdo een, eh, la shaqeeyaan macalinka macal- ardaygeeda ardayga wax u dhiga ama caruurta wax u dhiga een, maxaad taa ka oran lahayd haddaanu su-aasha ugu dambeysaan jeclaa inaan ku weydiiyo axmed waa fiican tahay waa su-aal muhiima waana kormaraya laakiin waxaan jeclaan lahaa barnaamij weyn inaad kaas ka samayso waayo eh, waa barnaamijaan anigu hadda ku howlanahay oo aan ka shaqeeyo districtigan anigu waxaan ka ahay consultant waxaan kaga ahay parent in action wax la yidhaahdo waxaan tababarnaa waalidiinta iyo macalimiinta siday wada dhaqmi lahaayeen yaan tababar ka bixinaa maalinka khamiista iyo maalinka talaadada maalinka talaadada eh, waxaan mar baanu kugu soo booqan anaa naftigaana dilaan timaadaan caawa oo kale oo maalin eh, talaado ah waxaanu ka bixinaa iskuulka tallaahi eh, maalinka khamiistana waxaanu ka bixinaa iskuulka discovery so labadaba waanu ka bixinaa Eh, waxaanu ka hadalnaa eh, waxyaalaha ay muhiimka tahay eh, inuu ardiga ku guuleysto ama iskuulka ha ahaato ama ha ahaato guriga ama ha ahaato eh, societyga iyo communityga waxyaalahay ku kaalmeyn karto iyo canuga hadda xaga maskaxdiisa iyo caafimaadkiisa iyo waxyaalaha muhiimka u ah inuu waxbarto waxaa jira marka eh, oo muhiim ah oo arrintaada su-aashaada markaan kusoo noqdo wadankeenni iyo wadankan waa kala duwan yahay wadankeenni adigu aad wax kusoo bartay anna wax kusoo bartay wuxuu ahaa wadan eh, ahaa eh, it, it takes a village to raise a kid camal Eh, waxay tahay eh, village dhan inay qof koriso oo wax barto waad ogtahay aniga adiga dugsi baa naloo diri jiray ama ama iskuul baa naloo diri jiray markii naloo diro iskuulka iyo dugsiga midkood labadaba naloo diro waxaa dhacaysa en, in dariskii eh, dadkii qaraabada ahaa macalinkii waalidkii kulli ay ardayga u helan yihiin oodan meel inta istaagta aad wax khaldi karin maxaa yeele dariskaa ku arkaya in hebel bay ku yaqaanaan waxaa ku arkaya en- en- en kii socotada wuxuu leeya yaa dhalay canugan gurigaana laga dhalay canug gurigiiba soo garaacaya waa ku sheegaya macalinkii iyo waalidkii xiriir fiican baa ka dhexeeya waa isku luuqad meel kastay isku arkaan masaajidka isku arkayaan meel kastay isku arkayaan marka waa lagaa sheekaysanaya marka waxaa daran waxaa waxaa aad u yar inuu canugiga dhexda ka baxo laakiin wadankan waxaa jira walaalo mida kale waxaa jira wadankeeni xagga waxa la yidhaahdo eh, waxbarashada wadankeeni waxaa aada xoogga loo saari jiray wax la yidhahda testiska testiga oo xagga maarkino imtixaanaadka ama kuwiska oo layliska waxyaalahaasa xoogga loo saari jiray oo ardayga gareedka ku heli jiray waxaan arkay macalimiin aniga hadda dee maadaama barnaamijkan ka howlanay macalimiintu waxay ii sheegayaan ardada soomaalida waa dad maskax badan oo aad wax u fahma laakiin gareedkooda waa hooseeya muxuu ka hooseeyaa layliskii iyo shaqadii guri oo loo diray homeworka ahaa ma soo celshaan annagana waxaa naqaanay soomaaliya markii la joogay laylis iyo wax homework la inkugu diro guriga inuu yaraa laakiin eh, imtixaanaad u badnaan jireen wax eh, u badnaan jireen waxyaalaha qofka uu ka helo dhibcaha gradeka wax la yidhaahdo marka waalidkii wuxuu noqday muhiim Eh, wadankanna waxaa ka jira nidaam ah macalinku wuxuu ardayga ka mas-uul yahay inuu materialka loogu talagalayo curriculumka in uu canugu intuu kalaaska fadhiyo uu baro u sheego laakiin canugii inuu homework ka soo shaqeeyo eh, inuu uh, soo akhriyo buugtii inuu revise gareeyo waxaasoo dhan waxay ku howlan tahay waxay- waxay ku- waxay ku xiran tahay waalidka shaqadiisa waayo teeda kale canug waalidka eh, eh, waxaa muhiim ah canuga akhlaaqdiisa inuu dhiso akhlaaqdiisa inu dhiso innaga soomaaliya markaanu joognay waa waa waa la istumi jiray wagti waa la baqi jiray macalinkaa laga baqaaya waxaa laga baqaaya waalidka waxaa laga baqaaya deriska waxaa laga baqaaya qaraabada wax kasta laga baqaaya laakiin halkan waxa waaye soomaalida dhibaatada hadda macalimiinta ka ka cawdaan laftigooda waxaa ka mid ah ardaygii isagoo akhlaaqdiisii aysan dhisnayn inuu yimaado iskuulka yimaado oo macalinkii sidii waagii hore macalinka looga rajayn jiray macalimiinta looga rajayn jiray inay akhlaaqdana dhisaan waxna baraan aysan ma aha halkan halkan waxa waaye akhlaaqdii shaqa kuma laha macalimiintu waxay barayaan materialkii curriculumka loogu talagalay laakiin akhlaaqda adaa lagaa rabaa hadduu canugiisa yara u khaldamo banaanka geenayaan galaasu ka maqnaanaya intuu time out wax la yirahdo ay siinayaan laakiin waxa waaye xiriirkii macalinka iyo waalidku waa muhiim canugii inuu soo celsho shaqadii guriga waa muhiim macalinka inuu la socdo waalidka waa muhiim inuu arday waalidku la socdo dhibcaha canugiisa iyo inuu shaqadii guri celshay waa muhiim canugiisa inuu wax baranayo inuu ogaado waa muhiim caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyana waa muhiim inuu akhlaaqdiisa ka shaqeeyana waa muhiim mas-uuliyadda inteeda badan waxay ku dhacaysaa waa waalidkii marka waxyaalahaasoo kale hadda barnaamijkan hadda aan ka shaqeeyo aniga consultantiga ka ahay ama aan aan kala shaqeeyo districtigan uu muhiim u yahay laakiin barnaamijkan waa barnaamiji dheer waa barnaamij u baahan laftigiis inaan mar aada u falanqayno insha allah hadduu ilaahay idmo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdulaahi inaad la wadaagtid ilaahay wuxuu ku baray mujtamaca soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkan ama magaaladan st cloud iyo dadka kale ee sidaasoo kale naga daawanaya internetka waxaan ballan qaadi doonaa inaanu invitationka dambe aanu ku soo darno dadka sidaasoo kale ka shaqeeya iskuulaadka qaar waalidiinta ka mid ah haddii ilaahay idmo si ay bal mujtamaca soomaalida ee ku dhaqan magaaladan ay uga hadlaan dhibaatooyinka caruurta ka haysata waxbarashada waxaan ka dhigi doonaa barnaamij kale haddii ilaahay idmo inta aanu ku koodmi doono barnaamij kanoo kala la mid ah waa aniga oo ah axmed iyo cabdulaahi kulane oo isagu maanta marti noogu ahaa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo